bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegaystayaal duurfa ilaa ka dhawaada warku duurnimo idaacadda raadiyaha baydhabo sinhayda qodobada warkaananku doorkuran weliba ku mid ahaa senatar zamzam ibraahim cali oo ah kabati doorashada aqalka sare ee baarlamaanka xukuumadda federaalk soomaaliya xubnaha guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka markaas gobrowgaha ay doorashadii kudhiyaasi magaalada tan baydhabo puntland oo ciidamadanka digtii ee dhibaataynta shacabka maxkamadda ciidamada oo bilaawtay maxkamadeynta askari dirjaysadii ciidamada dowladda weliba haangalmudug oo deegaano la wareegi iyo militariga afghanistan oo qaaday weerara doorfayla dhegaystayaal weliba waa duurnimo isniica taariikhda weliba kabeeganta lamada bili sideedaad ee agosto sanadii lamada kun iyo labaatan kowdan taas weliba hayno qodobada warkaana duurnimanka doorkulan dhegaystayaal ha ka dhawaada yoogi oo faahfaahsan duurufayla dhegaystayaal magaalada tanbaydhow ee xarunta gobolka baay weliba geeka ka bilaawtay doorashada xildhibaanada aqalka sare ee qeybtiya kukoobeysa deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya doorashadan ayoo ka tartamaha intumu musharax oon teegan qobadowka shan ku mid ee kuraasta aqalka sare weliba mardhow dhiiday doorashada kursigan koorayay ee aqalka sare kuraasta kukoobeysa koonfur galbeed ee soomaaliya
xildhibaan biibi xaaji buuwe way codaysay
xildhibaan xildhibaan cabdirashiid maxamed nuur julaay xildhibaan faadimo cali axmed xildhibaan fawsiye cali xasan
xildhibaan binti ibraahim cali way codaysay
doorashada xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya oo haddise tooseen ka dararta magaalada baydhabo weliba kursigan kooraya ka tartamay zamzam ibraahim cali weliba shariifo xaaji cismaan ibraahim welibana kursiga ku guulaystay zamzam ibraahim cali oo afartii sana ee laadhaafi ku mid hayti xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka xukuumadda federaalk soomaaliya guddiga doorashooyinka oo ka dhawaaqay natiijada weliba sheegay in senatar zamzam ibraahim cali iyo helley siyati kow cod shariifo xaaji cismaan iyo helley shan cod meelo todoba codn iyo halaabeen mardhowna weliba markaasiti aada dareerte codeynta ama codeynta doorashada xildhibaanada lamaad ee aqalka sare kaasoo ka tartamaha musharaxiinta shal eh ayaan aadan cabdullaahi weliba farxiyo maxamed nuur walaa warare koror dhegaystayaal ee doorashadaas wararkani dambe ayaa ku dhegeysan doontaa insha allah gudoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka ee xukuumadda federaalk soomaaliya cabdulaahi abyan nuur iyo wafduu soo gaamiyow iyo geeka hadeeri magaalada tanbaydhab ee xarunta gobolka baay xubno ku mid a guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee koonfur galbeed iyo wafdiga gudoomiyaha xalinta khilaafaadka doorashooyinka ka dhawaayay garoonka diyaarado shaati gaduud ee magaalada baydhabo xubnaha guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka ee baydhabo hadeeri weliba ku koobayeen lix xubnood welibana gobrooyo ka iina doorashada xubnaha aqalka sare ee dowlad goboleedka koonfur galbeed oo hadda markaas ku dararta magaalada baydhabo gudoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka xukuumadda federaalk soomaaliya cabdulaahi abyan nuur iyo xubno la darara iyo weliba dhowaan magaalada kismaayo un ku qeybgalana doorashada afar ku mid eh kuraasta aqalka sare ee markaasi ku kooyeysa deegaanada jubbaland taliyaha qaybta booliska gobolka bari gaashaanle sare xuseen cali maxamuud weliba sheegay in mararka qaar iyo dhiig hortiin shacabka dhibaato kula kulman ciidamada balse taas laku gudubi taliyaha oo hadalka jeediyay munaasabad kordhiida magaalada boosaaso weliba sheegay in shacabka lanka baahanyi inuu la shaqeyn ciidamada si lanka digtoona dhibaatooyinka kudhiyow gobolka oo qaarisho markaas diirow bulshada taliyaha qaybta booliska gobolka bari gaashaanle sare xuseen cali maxamuud saasoo kale weliba sheegay in maxkamada kaalin weyn iyo kaleyn in maxkamadaha kaalin weyn iyo kaleyn koorseedowka dhibaatooyinka iyo jeystaan ciidamada islamarkaana dhammaanyoqo wadan askar rasaadku furtiida shacabe hadalka taliyaha qaybta booliska gobolka bari gaashaanle sare xuseen cali maxamed weliba ku toosay xilisa caduladhaafi baraha bulshada la kafaafi ciidamo ku tirsan puntland oo dhulku ka jiidow islamarkaana si arxandare eh aan dhaqmayay haween ee daawadaaye daawasho ahaan ansaadii ciyaar banooniga lugta ee ka dhiyaasi magaalada garoowe maxkamadda ciidamada qalabkooda ee qeybta galmudug weliba geekan fadheetay garmaqalka dacwad ciqaaba dil oo marka adkaeysnay dable booliis maxamed baryare daahir oo markaas ku tirsan ciidanka booliska degmada matabaan waana ka eedeysan dil matabaan lankajeysi soddonkii bilii afaraad ee lamada kun iyo labaatan iyo kowdii marxuum ee markaasi laka magacaabo jiray akis dable booliis sharmaake cilmi maxamuud daafuurka fadhiga maxkamadda weliba guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabkooda ee galmudug gaashaanle dhexe cabdulaahi abuukar xasan weydiiyey eedeysanaha jawaabtis la xiriirta eeda xafiiska heraalinta maxkamadda ciidamada qalabkooda eedeysana dable booliis maxamed baryare daahir oo ka jawaabo weydiinta guddoonka maxkamadda weliba uusi sharaxay sida gacantiis inkabati marxuumka amuudi xeraalyaha maxkamadda ciidamada qalabkooda ee qeybta galmudug gaashaanle sare cabdulaahi maxamed muuse kheye weliba markaas isuuna maxkamadda ka hor akhriyay eedeymaha linghaysda weliba maxkamadda ka akhriyay eedeymaha linghaysda dable booliis maxamed baryare daahir uusoo markaas dalbaday in la mariyay ciqaab dhikanta dembiga markaas laka eedeeya abukaate xalane oo dhiniishay usuna duray meela dacwadda oogista xafiiska heraalinta weliba maxkamadda ka dalbaday in markaas la tixgeliyo qiraalka eedeysanaha weliba qaabka markaas indhihi dilko markaas usjeesi lanfuda ciqaabta gunaanadka garmaqalka weliba guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabkooda ee qeybta galmudug gaashaanle dhexe cabdulaahi abuukar xasan hayrey fadhiga maxkamadda usuuna markaas ka dhabaaq ka dhabaaqay go-aanka gungaarka dacwadda ciidamada dowladda soomaaliya iyo weliba haan daraawiish dowlad goboleedka galmudug weliba howlgalo culus weli kuwadana deegaani weliba degmooyin ku tirsan koonfurta gobolka mudug welibana la sheegay in deegaano horleeyo la wareegin waraakubahi wasaaradda amniga galmudug weliba la sheegay in ciidanka dowladda weliba haan galmudug si puutin la wareegin deegaanada kiyaala barigii weliba koonfurta tuulada qayacad milisiti oo degaalo culus iyo ka dhiyan saasoo kale wasaaradda amniga galmudug weliba sheegtay in ciidamada huwanta ee gacanta ka dhikan qiyaastii labaatan qura raashiin qalab isgaarsiin iyo weliba qalab kale markaasi ka tabeen al-shabaab ciidamada weliba weli deegaanada kiyaala barigii weliba koonfurta tuulada qayaacad iyo kuwadana howlgallada iyo markaaseyti iyo hogaamiyaan saraakiil iyo kumid ayin jenaraal saadiq john iyo weliba senatar cabdi qeybdiid iyo weliba deegaanada gobolka mudug markaasi silankusaara al-shabaab shalay weliba deegaanada geeka ciidamada la wareegan ku dhiyay duqeyn diyaaradeed oo lilbeegsidii al-shabaab iyo weliba howlgalo markaas dhulka ee suubiyan ciidamada huwanta eh taasiti oo yeeshantii in markaas iskugu bahan al-shabaab meel dhegeystayaal warkad warnamasiinkuha weliba idaacadda raadiyaha baydhabo ee magaalada baydhabo ka dambeyntii militariga afghanistan weliba iyo qaadana weeraro weeradan oo qayb ka ah ololo weerkaasi wadan militariga wadanka afghanistan oo kubar tilmaameystaan qoliyaha taalibaanka dalka afghanistan hanaseyti oo qabsaday dhowr gobol oo muhiim ah weliba ku mid ahaa gobolada sirat lashka gah iyo weliba gandhahar isku hormaadyadaas heyti weliba ay ku dhiyeen wadooyinka deegaanadii oo la wareegeen taalibaanka welibana haaya dagaal eed an qarar oo ciidamada afghanistan duqeymaha iyo ka ridaayeen xarumaha ay ku sugayiin qoliyaha taalibaanka boqolaal ku tirsan ciidamada commandoska dalka afghanistan weliba lanqaaday gobolada iyo la wareegeen taalibaanka dhabaagna ah haansitio markaas kiyaala galbeedka wadankaas afghanistan warbaahinta wadanka afghanistan weliba sheegtay in dhowr xubnood oo ku tirsan taalibaanka laga dili dagaaladaasi ay tihi markii oo dagaalada markaasi oo bilaawdeen kureeda warkii dhegeystayaal isinku dhuunsaabsan doornamada idaacadda raadiyaha baydhabo saaxiibyaal antaninka dhonyo warkan waliba farsameeye injineer borow